waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali labaatan iyo lixda bisha juun iyo kowda luuliyo waxaa loo dabaaldegaa maalmihii ay gobolada soomaaliyeed ay ka qaateen gumaystaha xorriyaddoodii kowda luuliya iyagoo markaasi noqday hal maamul ama hal dowlad haddaba waxaa daafaha caalamka oo dhan laga xuseeyaa maalmahaasi qaaliga ku ah dadka soomaalida magaalada brisbane ee gobolka queenslandna waxaa ka dhici doonaa labada bisha luuliyo xaflad ballaaran oo arintaasi markaas lagu xuseeyo faysal axmed salaad waa madaxa ururka somali community ee gobolka queensland waxaana uu nooga sheekeeyey sida markaasi xafladdaasi ay u dhici doonto balse marka hore waxaan weydiiyey isagoo melbourne studiogiisa nagu soo booqday waxa uu halkan u yimid waxaanuu yiri walaal xasan melbourne waxaan u yimid shaqo shaqadaas oo la xiriirta wasaaradda caafimaadka queensland ee u shaqeeyo marka halkan waxaan u joogaa conference soconayo ilaa saddex maalin queensland dib markaad ugu noqoto waxaa u diyaar garoobaysaa xuska kowda luuliya oo ah maalintii soomaaliya gaar ahaan koonfurta ay xorriyadda qaadatay barnaamijkaas sidee u socdaa maxaase soo bandhigaysaan sanadkan
sanadkan waxaan soo bandhigaynaa barnaamij weyn oo lagu dabaaldegayna xorriyadda soomaaliya ee kowda luuliya maadaama sanadka hore arrimo jiray sida caabuqa covid sagaal iyo toban oo kale uu nooga kansalmay sanadkan wuxuu noqon doonaa mid aad u ballaaran oo aada u weyn marka waxyaalo badan ayaa noo qorshaysan marka xalfad weyn ayaan soo wadnaa hadduu alla idmo waa garta soomaalida ee degan gobolka guud ahaan intee la egtaha gaar ahaan magaalada brisbane hawshaanse sidee uga qeyb qaadanayan
soomaalida brisbane degan waa dad aada u badan inta badan waxaa lagu qiyaasaa toddoba kun ilaa toban kun dad u dhexeeyo marka hawshaana maaragta iyaga ayaa loo qabanayaa wayna caawimaad weyn ayay ka geysanayaan waana howl ay si fiican wada sugayaan waa gartay sanadkan waxaad sheegtay in arrimo aan hore loogu arag magaalada brisbane iyo madaxda deegaanku aynii ballan qaadeen si ay qeyb uga qaataan kowda luuliya maxaad filaysaa inay sameeyaan kow sanadkan waxaan rajeyneynaa inay noo imaan doonaan already maaragtay confirmationna fiican ayaan ka haysanaa madaxda gobolkan inay nagala qeyb qaadan doonaan xalfadda xalfadana maaragtay waxaa noogu ballansan inaan kusoo bandhigno dhaqanka soomaalida sidoo kale waxaa noo ballansan dhaqamo kala duwan oo nagala qeyb qaadan doono kuwaas way ka mid yihiin dadka wadankan iskale ee indigeneska ah sidoo kale waxaa nagala qeyb qaadan doono bulshada kale qeybahooda sida jiniiska hindida iyo qoomiyado kala duwan oo afrikaana sida ruwandiiska sousudaanka dad badan ayaa nagala qeyb qaadan doono dhaqan ahaan marka ay noqoto cultural performansiga sidoo kale madaxda dalka ugu sareysay khaasatan gobolka queensland ayaa nagala qeyb qaadan doonto iyada oo la aqoonsanayo somalia independence day ama maalinta xorriyadda soomaaliya waxaana loo ballan qaaday in magaalada brisbane meelaheeda ugu caansan ee simbooliga ah laga shidi doono nal calanka soomaaliya kalarkiisa leh blue and white marka sida story bridge qofka yaqaana victoria bridge iyo magaalada qeybaheeda kala duwan habeenkaas waxay u dabaaldegi doonaan xorriyadda soomaaliya ee kowda luuliya hadduu alla idmo
waa gartay kowda luuliya ama maalintii xorriyadda soomaalidu adigu nin dhallinyaro ahaataay ama waagii dowladdii hore ay burburtay baad dhalatay ama waqti ku dhow ama ama waqti kadib maxay kaaga dhigantaha dadka dhallinyarada ado adoo kala waxay nooga dhigan tahay wax weyn waxay nooga dhigan tahay dadka aan nahay dhaqan ayay nooga dhigan tahay taariikh ayay nooga dhigan tahay waa maalin qof kasta oo soomaaliya ah haddii uu dowladdii soomaaliya kusoo gaaray iyo hadduu kadib dhashayba ku ah maalin aad iyo aada u weyn ah waa maalin ka turjumaysa dadka aan nahay kana turjumayso in aan mar walba ku faano oon dhaqankanaga iyo wadaniyadanada iyo taariikhdanada aan si fiican ugu dabaaldegno waa gartay again in dhallinyaraha tahay communitygii queensland madax waa hubaa marka dadka cadaanka ah oo reer australia aada la hadlaysid inay kaa rabaan inaa u sharaxdid xorriyaddii soomaaliya iyo waxa hadda ka socda su-aalaha ugu badan oo lagaa weydiiya soomaaliya maxaa maxaa ugu badan markaad dadka cadaanka ah oo madaxda ah oo goobaha kala duwan oo shirarkaoo kale aad aad kula kulantid maxaad se ugu sharxdaa sida soomaaliya wax uga socdaan hadda ano aan rabin inaan siyaasad si gaara kuu geliy laakiin guud ahaan dadka ajanabiga soomaaliya maxaad ka bartaa maxaa ka bari kartaa horta midda koowaad taa shakhsiyan fikirahan ayaan ka dhiiban karaa laakiin marka ay noqoto xalfadda dabaaldegeeda historiga marka laga hadlayo dee odayaal iiga cilmi badan iiga aqoon badan ku soo noolaaday ayaa joogo dadka ayaa mudnaanta iska leh dadka ayaana ka hadli doono ani ahaanna marka liiga weydiiyey arrimaha soomaaliya marka iyadaa inta aan ku ogahay ayaan mar walba ka hadlaa anoo mar walbana horumarinayo yacni inaanan ahayn dad maaragtay adduunka ku cusub oo la yaqaana qof kastana ka filanaya inay maaragta taariikhda soomaaliya waxay ugu bilaaban yihiin ayna fahamsan yihiin waa garta marka xafladan oo kale aad qabataan marka waa xaflad weyn oo aad ii sheegtay inay tii ugu weyneed noqon doonto intii soomaalidu queensland ay degeen dadka ajnabiga ama australiyaanka ah oo kasoo qayb gala maxaad rabi lahayd ama jeceshiin inay soomaaliya iyo dhaqankeeda iyo hiddaheeda ay ka bartaan barnaamijyo badan oo qurux badan ayaan u diyaarinay oo ay ka mid yihiin taariikhda soomaaliya oo ay ka mid yihiin soomaaliya waxyaalaha ay caanka ay ku tahay waxaa jiri doona boord loogu qori doono yacni soomaaliya ee bilowgeedii halka ay ka timid iyo taariikhdooda oo kooban qof kasta oo raba ama danaynaya inuu soomaaliya wax ka ogaado boodhka ayuu tegayaa waxaana joogi doona dad fahamsan oo u sharaxi doono ee sidoo kaleeta waxyaalaha caanka aan ku nahay soomaaliya meesh waa lagu soo bandhigi doonaa hadduu alla idmo waxaa kaleeto oon la wadaagi doonaa martida cunto iyaga loogu talagalay oo ka turjumaysa cuntooyinka ay soomaalida ay cunaan dhaqankanaga ah marka waxyaalo badan ayaan ugu talagalnay martida noo imaanayso maadaama nahay dad soomaali ahna dhaqankeenna waxaa weeye in martida laga taxadaro lasoo dhoweeyo la fadhiisiyo maalinta iyadana sheeko iyo cunno intaba la isugu daro
waa gartay guud ahaan marka xafladda ka sokow jaaliyadda soomaalida queensland degan waa sidee markay noqoto isdhexgalkooda bulshada guud ee australia iyo sida waddanka ay ula qeybsadeen maxaa ka dhiman baad is leedahay maxaadse urur ahaan ka qabataan arrintaa
run ahaantii soomaalida queensland degan dee in qof kale uu ka hadlaa ficnan leh laakiin ani haddii inuu arko waxaa loo arkayaa maaragtay inaan ku faanayo waa dad aada isugu xiran dad aada isaga warhayo dad wax wada qeybsado dad diyaar u ah inay bulshada kala dhexgal wanaagsan la sameeyaan marka intaa ayaan kusoo koobi lahaa
shaqooyinka ugu badan oo soomaalida halkaa degan ay qabtaan maxaa ku tilmaami laha shaqooyin kala duwan soomaalida waa dad maaragtay ganacsadayaal ah dad baa ganacsiga sameeya dad baa maaragtay hay-ado waaweyn u shaqeeya dad baa dowladda u shaqeeya dad baa looyaro ah shaqooyinkooda aada buu u kala duwan yahay
waa gartay dadka reer queensland oo ku dhegeysanaya idaacadda kaa dhegeysanaya maalintaas maxaad maxaad u sheegi lahayd ama maxaad ku tilmaami lahayd maalinta kowda luuliya xuskeeda oo ku aadan labada bisha ee luuliya ee soo socota maalinta waxaan leeyahay waa maalinteenii waa maalintii aan wada sugaynay waxaan filinaynaa dhammaan in nagala soo qayb gashaan na caawisaan na garab joogsataan dhaqankiinan lasoo bandhigo sidoo kale waalidiinta caruurta haysta waxaan ka codsanaynaa inay caruurta ugu soo labisaan hidiyaha dhaqanka soomaaliyeed ayna xilli fiican ay keenaan hadduu alla idmo barnaamijyo kala duwan oo maarata caruurta loogu talagalay waa noo diyaar marka ye waa maalin aad aan u wada sugi doono waa sugaynaa hadduu alla idmo
kaasina wuxuu ahaa faysal axmed salaad oo nagu soo booqday stuudioga magaalada melbourne
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho